noocyada shaqo ee dunida dacalladeeda sida joogtada uga fulaya weliba hanaanka loo maro in la hirgeliyo lagana midho dhaliyo ayaa ah kuwo maalinba marxalada soo taagnaa islamarkaana uu ku imanaya isbeddel joogto ah duruuf kastaba ha keentee hase yeeshee isbeddelka hadda ku yimi amaba la filayaa waa mid ka baaxad weyn kana deg deg badan kii hore loo arki jiray cabdirashiid ijeni waxa uu culumta siyaasadda ka bartaa london school of economics waxaana uu inoo sharaxayaa noocyada isbeddel ee hadda shaqooyinka dunida ka muuqda waktigii badnaa ee lagu bixin jiray xafiisyada waktigii badnaa ee lagu bixin jiray jaamacadaha waktigii badnaa ee lagu bixin jiray goobta shaqada goobta waxbarashada in ay isbedeli doonto oo ay shirkadihii fahmeen faa'iidada weyn ee ku jirta in laga faa'iidaysto technologyga iyo iyo dee aaladaha casriga ah ee adduunyada si islamarkaana laga soo shaqayn doono guryaha laga soo shaqayn doono waddamo kale laga soo shaqayn doono oo aanay noqon doonin qasab in qofku uu halka uu wax ka qabanayo ka shaqaynayo wax ka baranayo uu si physical ah u joogo laakiin uu joogi karo meelo kale isagoo hawshiisii sidii hore iyo si ka badanba u qabanaya tan iyo wixii ka dambeeyey kacaankii warshadaha amaba waxaa loo yaqaano industrial revolution dunidu waxa ay u siqaysay in la casriyeeyo islamarkaana la horumariyo qaabka ay dadku u shaqeeyaana si sare loogu qaado wax soo saarka iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa suuqa shaqada ay kusoo biirayeen farsamooyin cusub oo ku sargo-on baahida bulshada hase yeeshee hadda waxaa la saadaalinaya inay taasi wax iska beddelayaan waa sida uu qabo maxamed xasan jabane oo bartay siyaasadda bulshada kuna sugan dalka kanada sektarada isku si uma saamayn dabcan isbeddelkan sida habhazadka ah ku dhacay waxaa laga yaabaa sektarada qaar inay u diyaarsanaayeen oo markii horeba ay maaragtay dhinaca usii jeedeen tusaale ahaan shaqooyinkii waxaa arkaysaa markii bandemigu yimi in ereybixiyahan cusub oo maaragtay shaqooyinkii la xidhiidha la sameeyey waxaad maqlaysaa frontline workers essential work truck ama transportation sectorka oo kale because bani aadamku wuxuu ukatogarasgareeyay shaqooyinkii sida ay u kala baahida loo qabo bani aadamka u qabo waxaan iyaduna meesha ka madhnayn oo aan indhaha laga qarsan karin jiritaanka shaqaalaha qaar oo culays iyo caqabada ka dareemaya inay guryaha kusii shaqeeyaan iyadoo sida uu maxamed xasan jabane tilmaamaya ay qaarkooda kaba daaleen hanaanka hadda lagu shaqeeyo gurigoo laga shaqeeyaa waxay leedahay culaysyo aan horey u jirin markii xafiisyada laga shaqayn jiray waxyaalaha aan anigu dareemo tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad shaqaysid saacado ka badan intii ay ahayd inaad shaqaysid haddii aad xafiiska joogi lahayd gurigaad joogtaa waxaad arkaysaa iyadoo seven p m la joogo shaqadii aad four thirty ama five aad dhammayn lahayd adigu ilaa toddobadii markii la joogo weli kombyuutarka dul fadhiya riboor qoraaya amaba berri meeting aa lahayd maaragtay ka shaqaynaya wax la xiriira samaynaya sidoo kale shaqadii maadaama ay noqotay online badanaa qaabka lagu wada xiriira inta badan waxaa waaye technolojiyadan marka waxaa dhacday waxa la dhaho zoom fatigue oo ah shaqaalihii maalinta waxa laga yaabaa ilaa shan miitin oo midkiiba hal saac yahay ugu yaraan ama forty five minutes inaad wakhti gelisid indhihii kugu xanuunaan adigee daashid inkastoo laga soo gudbay marxalada door ah oo culayskooda lahaa oo ay ku shaqaynayeen shaqaaluhu iyadoo muddooyinkii u dambeeyena ay dunidu isa soo tarayeen dadka shaqooyinkooda hore ka tegaya ee raadsanaya shaqo ka xorriyad badan tahay hadda hayaan tallaabadaasi oo loogu magac daray the great resignation iyadoo taasina ay barbar socoto in loo shaqeeyuhuna uu si lamida wax uga beddelo siyaasadihii iyo weliba hannaankii shaqaalaha si la isula jaan qaado waa kan mar kale cabdirashiid jeeni waabay bilaabeenba shirkadaha badankooda kuwoga waaweyne inay ka faa'iidaystaan aaladaha dee lagu xidhiidho si ay shaqooyinkooda u qabsadaan inay wax ka bedelaan siyaasadahooda shaqada inay xataa wax ka bedelaan dhismayaashii waaweynaa ay kiraysanayeen ama ay iibsanayeen oo lacagiyo khayr lacagi u badan qaarkood ku joogay marka wixii oo dhan waxaa soo koobsaday in dee lagu shaqeeyo zoom lagu wada hadlo shirarkii zoom lagu soo galo microsoft teams in lagu wada shaqeeyo waxaa laga joogaa ku dhowaada laba sano markii ay dunidu ku baraarugtay faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo sida uu tilmaamaya cabdirashiid jeeni oo cilmiga siyaasadda ka barta london school of economics uu xanuunkani soo dedejiyey isbeddel ku yimaada mustaqbalka shaqee dunida mid ka mid a historianka dadka taariikhda bartay ee jaamacadda oxford ka baxay oo bugaag fara badan qoray weliba dadka soomaaliduna ay aada u akhristaan oo magaciisa la yidhaahdo yoval no harari ayaa markay iminka bandemigaasi soo baxay wuxuu qoray articles ku saabsan ama maqaalo ku saabsan sida mustaqbalku u ekaan doono markay noqoto dhinaca shaqada iyo markay noqoto dhinaca waxbarashada iyo arrimahaas oo dhan wuxuu sheegay in taariikhda sida la ogsoon yahay mar walba bulshooyinka iyaga oo doonaya inay isbedelaan haddana isbeddelku uu ahaan jiray wax aad ugu adag dadka laakiin had iyo goor waxaa yimaada buu yidhi wax tirigargareeya ama wax istaadha isbedelkaa dabadeedna dadku ay bilaabaan markaa inay la jaan qaadaan bandemiga sanad covid nineteen wuxuu noqday waxa uu waxaa bedelaya bulshadii caalamka haddaba ma jiraa shaqooyina laga yaabo inay meesha ka baxaan waa kan mar kale maxamed xasan jabane waxaa ka mid a cleric jobs shaqooyinkan maaragtay xafiisyada waxaa ka mid a shaqooyinka secretairka markaad shaqooyinkaas kale markaa eegtid kambani kasta wuu leeyahay sidaasi maxamed soo tilmaamay isbeddel ayaa laga yaabaa inuu ku yimaado shaqooyinka qaar iyadoo sidoo kalena shaqooyin kale ay yeeshaan qaab ka duwan wejigii amaba hanaankii hore loogu yaqaanay iyadoo ay duubdhaxaad u tahay teknolojiyadda casriga haddaba maxaa la gudboonoo mustaqbalka dadka hadda shaqaalaha amaba kuwa shaqa raadiska waxay noo faahfaahinaya cabdirashiid jeeni dadka iminka suuqa shaqada soo gelaya ama dadka iminka shaqeeya muhim ah inuu qofku xirfadiisa shaqada bedelo laakiin waxaa muhim ah in uu qofku noqdo waxa loo yaqaano digital literate ama qof ku shaqayn kara yaqaana si ku raaxaysan kara markuu shaqaynayo aaladaha casriga ah ee ay ka mid yihiin kuwa shirarka kuwa shirarka ee ay ka mid yihiin kuwa shaqada ee ay ka mid yihiin dee technology oo dhami ay ka mid yihiin isku soo wada xooriyo isbeddelka socdaa ma ahaan doonaa mid xawaarahan ku sii socda haddii xanuunka coronavirus si weyn wax iskaga beddelaan sadedweynuhu ma yihiin kuwa ku wada baraarugsan oo la jaan qaadi doonaa waa qaar ka mid a su'aalaha dadka isha ku haya ka dhex guuxaya